الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد جزا الله الشيخ خير الجزاء بارك الله في علمه وفي وقته إلهي سبحانه وتعالى شيخ أكابر مريو كلمة سي قيمك سيدي كلي عادد ما يهي وحين الشيخ قد الأخرية إن سؤاله ددوينه لوغي مدين su-aasha ugu horeysa ee aynu weydiinaynaa waxay tahay saa-iilkani waxa udhi sheekh waxaa jira in dadka qaarkood ay isku dilaan wax loo yaqaano aano oo ah godobuu qof kale galay in qof kale loo dilo arrinta noocaasa maxay diintu ka qabtaa
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wslama tasliima kaiira ilaahay subxaana wa tacaala dilka xaqdarada oo xaaraantimeeyey waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu kuuhi fi lqur'aani alkariim walaa taqtuluu anfusakum nafiina hadilina waman yaqtul muumina mutacamida fajazahu jahannam fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha ilaahay wuxuu tilmaamay qofka qof muumina xaqdarro ku dila si kasana u dila la kaca abaalmarintiisu inay tahay jahanamo weliba uu ku waarayo ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu u cadhooday nacdalayn addoonka noocaasa qofku haddii uu qof dilo si xaqdarraa u dilo camdanna uu dilo waxaa ikhtiyaar iska leh qofkaa la dilay cidda dhaxalkiisa leh waxay ikhtiyaar u leeyihiin qofkii dilka geystay inay cafiyaan cafis aan magi aanay la socon ama inay qisaastii ka cafiyaan laakiin mag ay ka qaataan iyo inay yidhaahdaan aana loo qisaaso iyaga ayaa arrinkaa noocaasiya u doorasho leh oo dadka qofka la dilay dhaxalkiisa loo qura maaha qabiilada oo dhan iyaga ayaa go-aanka gaadhaya uma banaana qofkaa la dilay ee heladiisa qofkii wax ka dilay qof aan ahayn inay u tallaabaan waayo ilahay wuxu uhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra nafnaa naf kale dembigeeda ma qaado qofka wax dilay isaga ayaa dembaabay aabihiina ma dembaabin walaalkiina ma dembaabin in adeerkiina ma dembaabin mid ay isku reer yihiinna ma dembaabin arrinkaa aanadu waa arrin ka mida dhaqamadii jaahiliyada oo qof marka la dilo qofka wax dilay qof qabiiladiisa ka mida ayuunbay u dili jireen diintan islaamka qiimaha badan ilaahay subxaana wa tacaala markuu soo dejiyey dhaqanka noocaasiya waa la mamnuucay xididadana waa loo siiyey qur-aan baanu ilaahay arrintaasi uu kaga hadlay oo rabbi wuxuu yidhi waman qutila madluuma faqad jacalnaa liwaliyi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura qofka dulmi lagu dilo qofkii qaraabadiisa iyo eheladiisa ahaa xujaan u yeelay uu wax ku qisaasan karo ama uu ku cafiyi karo waxaa rabbi intaa uu raaciyey falaa yusrif fi lqatl qofkaa dhiigga lihi yaanu laftiisu xadgudub samaynin oo ciddii wax ka dishay cid aan ahayn yaanu dilin innahu kaana mansuura hadduu iska ilaaliyo xadgudubka iyo dulmiga isaga laftiisu ilahay baa subxaana wa tacaala u nusraynaya kii wax ka dilay ilahay baa usoo gacan gelinaya ilahay baana uga hilinaya dhaqanka noocaasi inuu weli muslimiinta dhexooda kasii jiraa waa arrin aada iyo aada u layaab badan waana dhaqan jaahiliya weeye qofka markaa dilay qofkii dilka geystay qof aan ahayn isaga laftiisa ayaa qaatil noqonaya xaqdarro wax ku dilay oo qof reerka yagaabaa qof reerkoodii uu dilay xujo u noqon maysa adduunyada inta la joogo iyo marka aakhira ilaahay subxana wa tacaala la hortagaba dagaalada iyo fitanka soo noqnoqonayana arrinta noocaasi qeyb bay ka tahay oo qofkii dilka geystay hadduu noqon lahaa daalimka mujrimka ee dembiilaha ah oo dhinac looga soo wada jeesan lahaa dembiguna isaga uu ku koobnaan lahaa isagana xaqiisa la marin lahaa dagaaladan qabaailka dhex maraya waa yaraan lahaayeen laakiin xadgudubka noocaasi ayaa fitnooyin iyo dilal kale sabab u noqda in laga waantoobo ilaahay laga baqo weeye oo qofku wuxuu isagu qofkaa kale kula yaabanaa oo a inuu qof xaqdarro ku dilay isaguna waa inaanu samayn wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aashanna su-aashii hore ayay xidhiil la leedahay saa-iilkani waxa uu hi dadka qaarkood ayaa waxay garab saaraan dad dil geystay dil xaqdarro ah sida inay qariyaan qofkii ama gacanta dowladda inuu soo galo ay ka hor istaagaan oo ay la dagaalamaan marka arrinta noocaasa diintu maxay ka qabtaa
ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina amray wixii wanaagsan inaynu isku caawinno aynu isu kaalmaysano aynu isu kaashano wixii xunna cidnaba inaan lagu caawin tacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan qofka dil geysta waa qof dembiile ah qofka qof xaqdarro ku dilay waajibku waxa weeye dilka marka hore u damacsan yahay iyo marka dambe uu geystee uu baxsadka yahay marnaba inaan la caawin waajibku waa qofka in la qabto oo dowladda gacanta laga geliyo si dadkaasi uu dulmiyey xaqoodii looga jaro in la qariyo ama baxsashadiisa qeyb laga noqdo amaba se la difaaco oo ciddii qaban lahayd laga hor istaago oo la dhahdo nin reer hebelaa wax dilay reer hebel la xaala ninkii idin keeni mayne waxay ka mid tahay jaahiliyada dhaqamada xuna islaamka aadka u khilaafsan bay ka mid tahay qofka sidaa yeelaan waa qof dembi weyn galay nacdasha ilaahay baana ku dhacaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi sida muslimu wariyey lacana allahu man aawaa muxditha ilaahay ha nacdalo sida haddii loo macneeyo waa habaan ama ilaahay wuu nacdalayba waa war rasuulku calayhi salaatu wasalaam xagga ilaahay uu inooga wado xagga ilaahay uga yimi ilaahay wuu nacdalay qofka dembi geystay ama dhibaato geystay qofka hooya ee qariya kii bidca diinta kusoo darayna waa soo gelayaa dee dhibaato weyn buu geystay qofkii qof dilay ama dhaawacay ama dad xaday ama dhacay isaguna wuu soo gelaya in allaaliyo intaad hayso aada qarinayso ama aada difaacayso nacdashii ilaahay baad kugu socota raxmaddii ilaahay baad ku waayeysaa cadaabka ilaahayna waad ku mutaysanaysaa marka dhaqanka noocaasi ahi isaga laftiisu marka laga yimaado inuu dembi weyn yahay oo nacdasha ilaahay sababaaya waxa uu ka mid yahay faldembiyeedyada nabadgelye darrada sababa keenana inay qabaa'il islaayaan qofka wax dilay haddii dembiilo loo wada arki lahaa oo markiiba la qaban lahaa oo waajibkiisa la wada marin lahaa reere islaayaa ma jireen laakiin reerkii uu ka dhashay markay qariyaan baxsashadiisa ay qeyb ka noqdaan ama hubba ay soo qaataan ee ay difaacaan kuwii kale laftooduna khaladkaas bay khalad kale ku saxayaan iyaguna reerkii ayay weerarayaan ama dad kaloo waxba geysan oo reerkaa ka mid a ayay iyaguna laynaya deetana fitnaa oogmaysa dabkeeduna uu baxayaa in la baktiyaana ay adkaanayso sida in fara badan aynu aragnay waxaasoo dhanna waxaa ka dawaa ah dadku inay ilaahay ka baqaan subxaana wa tacaala oo diintan ay ku abtirsanayaan ay leeyiin muslimiin baanu nahay ay xidho oo aakhiro ay xusuustaan oo adduunyadan in laga tegaya ay ogaadaan oo qabiila aanay waxba u tarahayn qofna aanay ilaahay ka difaacahayn qof waliba wixii uu la dhintay camal xun iyo mid wanaagsan ilaahay buu la hortegi doonaa qof walbana gooni baa loo xisaamin doonaa qof waliba aakhiradiisa ha u mayl daydo wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aashana waxaa uhi saa-iilkani qofku haddii uu ummadda u hayo mas-uuliyad guud miyay bannaan tahay in mas-uuliyaddaasi uu hayo uu sida shaqooyinkii iyo mas-uuliyaddii uu hayo uu siiyo dadka ugu dhow dhow iyadoo uu arrintaa ku salaynayo cadaalad darro iyo qabyaalad arrintaasi may bannaan tahay
qofka mas-uul noqday waa xil weyn baa saaran mas-uuliyaddu waa culays sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofku maalintaasi uu hayo waa ku faraxsan yihi waana la macaan tahay nicma almurdica wa bi'sa alfaatima mid la jaqo iyada ayaa u wanaagsan oo dadka ula wanaagsan laakiin waa naas go-i doona xisaabina ay ka dambayso in allaha saa'ilun can kulli raacin cama starcaah mid walba ciddii la raacshay mas-uulka looga dhigo waa la weydiin doonaa adayaca dalika am xafidahu ma ka soo baxay xaqii iyo mas-uuliyaddii saarayd mise wuu dayaca waxaa waajib ku ah qofku cidduu u taliya ama ha badnaato ama ha yaraato mansabkiisa iyo mas-uuliyaddiisu heerkay doonaysaba ha gaadhisnaato waxaa waajib ku ah inuu ilaahay sharcigiisa ku xukumo waan ixkum baynahum bima anzala allah nebi maxamed buu ilaahay sidaa amray waana amar ku socdo qof kastoo muslima waxaad ugu garsoortaa aad ku kala xukumtaa wuxuu ilaahay soo dejiyey sharciga ilaahay baana cadaaladdu ku jirta wax kaloo cadaalad lagu gaarhaya ma jiro haddii la yidhaahdo qabiil aan wax ku qaybsanno kaa cadaalad lagu gaarhi maayo oo dee qabiilka wax wada gaadhayaan jirinba oo haddii qabiilka shan qof oo ka mida wax la siiyo qabiilkii boqolka kun ahaa intii kale waxba lama siin haddii la yidhaahdo aynu wax ku qaybsanno tiro iyaduna waa la mid waa in wax lagu qaybiyo ilaahay subxana wa tacaala sharcigiisa haddii ay noqoto manaasib iyo madaxtinimo iyo haddii ay noqoto manfac iyo maal adduunyaba in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurba wayanha can ilfaxshaa'i walmunkar markay noqoto xagga yaa madax laga dhigayaa ma aha cadaaladdu sida dadkeenu maanta ay u haystaan in badanna waan sheegay waanan ku celcelinaya waanan dareensanayn taa dad badan inay saluugayaan laakiin aniga waxa waajib igu ah wixii xaqa inaan sheego aan aaminsanahay mar wal iyo xilli walbana biidn illahi subxana wa tacaala saasaan u sheegaya in qabiil wax lagu qaybsado cadaaladdu maaha waajibkuna maaha qofka madaxdahay dadka inuu reernimo wax ugu qaybiyo cidda ummadda madax looga dhigayo mansibka loo dhiibaya kuu doonayaba ha noqdo qolo laga eegi maayo sifaad baa laga eegaya tilmaamo qofka tilmaamahaa leh ayay waajib tahay inuu dadka madax uga dhigo qofka madaxdaha haddii ay shaqo noqoto cid loo dhiibayo shaqada cidda tilmaamahaa leh iyo sifaadka mar hadday tahy mas-uuliyad ummadii loo qabanayo iyo shaqo ummadda qofku u qabanayo ayay waajib tahay inuu dhiibo tilmaamahaas waa maxay waa alquwatu waalaamaana qofku waxa inuu awood u leeyahay qabashadiisa oo hadduu waxaas iyo wax cilmi u baahan cilmigii inuu leeyahay hadduu yahay waxaasi wax xoog jidheed u baahana xooggii jidheed inuu leeyahy oo ma banaana qof aan awoodda shaqada aan lahayn ama awoodda xagga xoogga ha noqoto ama xagga maskaxda iyo aqoonta in loogu dhiibo mansibkaa reer hebel baa iska leh hada laa yajuus bal muxaram oo mid aan banaanayn taas waayo xaqii ummaddaa meesha ku dayacmaya waxay noqonaysaa qof aan hawshii kasoo bixi karayn in loo dhiibay sifada labaad waa alamaana waa inayo qofku qof ilaahay ka baqa oo waxaa lagu aamini karo hadduu yahay qofku qof faasiqa nin khamriga cabbaaya taariku salaada xaaraanta cunayo lagu og yahayba sinaysta oo dadkuba ay wada og yihiin inuu tunto in ummadda madax looga dhigaa ma banaano qoladii doonaya ha noqo waayo ammaanadii baa qofkaasi ka maqan qof faasiqa weeye in qof faasiqa ummadda madax looga dhigo ama hawsheedii loo dhiibaana ma banaana waayo dee laguma aamini karo waxaa u daliila oo culimadu had iyo jeer ale ay u daliishadaan oo ay isku waafaqsan yihiin qowlka ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin qof la shaqaalaysiiyo waxaa ugu wanaagsan qofka qawigaa awoodu la shaqadaas amiinka aaminka ah shaqadaas lagu aamini karo cid aan labadaa sifo lahayn ummadda shaqadeeda iyo mas-uuliyaddeeda in loo dhiibaa marka horeba waa xaaraan wey qofka u dhiibayna uu ku dambaabaya xilya waajib saaraana uu dayaca waxaa la odhan karaa waxaa dhici karta in dad tiro badani sifaadkaa ay yeeshaan oo tilmaamahaasi laga helo tirada loo baahan yahay ee shaqada loo hayaana ay yar yihiin markaa maxaa la samaynaya reernimaa lagu qaybin waa reer hebel intaa la siiya reer hebel intaa reer hebel intaas maya inta sifaadka iyo tilmaamaha laga helay ayaa loo qori tuuraya watustacmal qurcatu cinda almubhami min alxuquuqi aw lada tasaaxumi xaqa loo siman yahay ee dadkana aan ku wada filayn ama aan wada qaadahayn dadka xaqaa u siman waxaa lagu kala saaraa qurca qorituur kuwa qorituurkaa kusoo baxaa hadday doonaan isku wada reer ha noqdaan kulluhum dhammaantood hadday doonayaan shan walaalaa ha noqdaan shantaasi ayaa loo dhiibaya maskaxdeenna aynu ka saaro fikraddan aynugu qufulantay ee qabyaaladda kobcinaysa ee marba marka ka dambaysana ay sii kordhayso oo si kasta oo laysku dayo in reernimo wax loogu qaybsado aan dhammaan ahayn maskaxdeenna aynu ka saarno danteennana ma aha weligeedna lagu heshiin maayo buuqeeduna weligeed demi maayo sidaasad arkaysaa anun bay u soconaysaa oo waxaa lihi reer hebel waa reer guud wasiir baa la siiyey wasiirku jilib buu ka midi afartii jiliba kale waxay leeyihin jilib hebel unbaa wasiirkii la siiyey annagu maxaanu hayna hoos haddii loo sii dhaadhacaana saasun bay usii soconaysaa weligeed wax dhammaanaya maaha dadkama wada wasiir baa laga wada dhigi iyo ku-xigeen iyo wada agaasim iyo wada madax oo waxaan suurtoobahay mar walba cid unbaa qata oo soo taaganoo leh xaqaygu umaqayi war sidaa ilaahay uu inoo sheegay cidda talada haysaa waxa ku qaybiso sifaadka iyo tilmaamaha ah qofka mas-uuliyad loo dhibaa heerkay doonaysaba ha noqotee isna taasuna ha raaco iyada lafteedaa dawo noqon lahayd oo dadku markay arkaan inaan reernimo waxa lagu qaybsan ahayn ee waxa wax lagu qaybsanaya qaybsanaya ay tahay sifaad iyo tilmaamo dad badani hadday u sinaadaana qorituur cadaalada lagu kala saarayo reernimadan lagu doonayo madaxtinimadu meesha way ka bixi lahayd sifaad iyo tilmaamaha wax lagu helayo dadu ku dadaali lahayd oo qofku wuxuu odhan lahaa wallahi aqoon baa lagu kala baxaya lagu tartamaya in wax barto xoog baa lagu kala baxaya dee waa xoog iyo awood waa inaan la imaado qorituur baa lagu kala baxay dee waa qadar ilaahay qofkan qori tuuraya kasoo bixi doona muu ogeyn marka waa intii ilaahay u qadaray baa heshay qanaaca ayaa dadku ay heli lahayd laakiin qaabka noocana qabyaaladaysan qabyaaladaasunbaa sii soconaysa ninkii qabyaalo lagu keenay oo reer hebel ay yidhahdeen madax nooga dhigay madax looga dhigay dee reer hebel buu meesha u jooga ummadoo dhan uma joogo markay shaqo noqotona reer hebelkuunbuu u dhiibi doonaa deetana ceebtaa laga cabanayo dhibaatadaasi ayuunbaa joogto noqon doonta waxaa wax lagaga baxaya qura ilaahay sharcigiisa in loo noqdo isagaa cadaaladda ku jirtaa qaybinta fiicanina isaga ayaa lagu helaya wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik su-aasha masaa'ilkani waxa uu dhi waxaa inoogu soo foor leh oo soo dhow maalinta siddeed iyo tobanka may loo yaqaano oo la sameeyo xusas ama banaanbaxyo banaanbaxyadaas oo macaasi badani ay ka dhacdo sida inay rag iyo dumarka isdhex galaan heesa la shido xaflado sidoo kale la qabto sidaas oo kale ayagana fusuq iyo macaasi ay ka dhacayso arrintaasi maxay diinta islaamku ka qabtaa
waxaan u malaynaya dadka o dhami waxaa diinta islaamku ay ka qabta inay garanayaan oo qof maanta taa jaahilka ah aanu jirin in ilaahay la caasiyo inay xaaraantay waa la wada garanaya waxaa la sheegay maalinkaa dhacaa inuu macsiyo yahayna waa la garanaya dumar isqaawiyo soo banbaxa heese iyo muusig isdhexgal rag iyo dumar waxa weyaan isdhexgalaan macaasi kale oo maalinkaa iyadoo dadka ahlulfisqiga ay ku gabanayaan banaanada loola baxo ama meelaha qaarkood lagula dhuunto kullu hada muxaram macsiyana wax lagu waayo mooyaane haba yaraatee wax lagu helayaa ma jirto waa ka tilmaamay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam qofku arsaaqad xalaalo uu heli lahaa wuxuu kaga qado oo lagaga mamnuuco waxaa jira dembiga dembigu wuxuu sabab u noqdaa arsaaqad xalaal oo aada heli lahayd inaad ka qaddo oo aada weydo oo aada heli weydo ilaahay oo laga baqo sharcigiisa lagu toosnaado ayaa waxa wanaagsana la doonaya lagu gaara waxa adkaada in ay ku fudaadaan waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ilahay arrinkiisa o dhan waa fududeeya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqu min xayu laa yaxtasib qofka ilaahay ka baqa xaalad kastoo adag ilaahay faraj buu uga yeelaya meel aanu ka filanahayna arsaaqadu way uga imanaysa noocay tahay ba arsaaqadu arsaaqadu waxa la cuno qura maaha cilmiga arsaaqada oo iimaanka arsaaqada khushuucdii alla kacabsiga arsaaqa diin oo dhan ba arsaaqa horumar adduunyo oo xalaal oo dhan ayaa arsaaqa alla kacabsiga ayaa lagu gaadhaa walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalard dadka meel degani hadday iimaan iyo alla kacabsi ku sifoobi lahaayeen waxaan u furi lahayn buui ilaahay yidhi barakooyinka samada iyo barakooyinka dhulka ilaahay baa khalqiga sakirayo waxa aad ka doonayso kaa siinaaya haddaad ilaahay subxana wa tacaala aad ka baqatood ilaahay raaligeliso haddaad iyaga ku raaligeliso waxaad ilaahay kaga cadhaysiinaysana wixiina heli maysa iyaguna raalli kaa noqon maayaan cadaawad iyo nacaybshiyo ilaahay qulubtooda kuu gelinaya ka ilaahay subxana wa tacaala ha laga baqo weliba bil rabadaan baa lagu jiraa macaasida iyo fisqiga alla iska ilaaliyo oo yaanu qofku rabadaantiisa aanu iska dayicin abaar baynu ka cabanaynaa iyo sicir baran dembiyada noocaasa ee sida muuqato loo samayna iyadoon ilaahay laga xishoonahayn waxay sababu noqo iyagaa sabab u ah abaarta iyaga ayaa sabab u ah abaarta iyo sicir bararka labadaba waa asbaabta ugu waaweyn ee abaaraha keena iyo sicir bararka nolosha adkaata man acrada can dikrii fa ina lahu maciishata danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa marka waxaan leeyahy ummaddeena guud ahaan ilahay subxana wa tacala aynu ka baqan ismuujin macsiya aynu isku muujinno dad inaynu dhaahno waxaynu tusaynaa qarinimadeenna iyo gooni isutaag innagoo macsiyo waxaynu samaynaynaa uu yahay wallahi wax allaale waxaynu ku helanaan jirin horumarna ku gaari mayno wax inagaga dhacay wax inagaga go-a iyo wanaag inagaga sii durka mooyaane wax allaale iyo waxaynu haba yaraatee aynu ku gaadhaynaa ma jirto ilaahay subxana wa tacaala ha laga baqo qof walibana naftiisa naar ha ka ilaaliyo iyo wixii sababu noqonaya naarta gelitaankeeda ciddii ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyad u dhiibayna ilaahay subxana wa tacaala ummadda ha kaga baqaan oo yaanay iyagu sabab ugu noqonin inay ilaahay subxana wa tacaala caasiyaan gaar ahaan waktiyada sharafta leh barakada leh ee mudan ilaahay la adeeco macsiyadana laga fogaado wallahu aclam w sal allah calaa nabiyina maxamed
jasaaka allahu khayran wbaarak allahu fiik saa-iilkanina waxaa udhi waxaa magaalooyinkeenna ku soo badanaya gaar ahaan magaalada hargeysa in da-yarta la baro xashiishadda iyadoo qiimo jaban laga siinayo amaba bilaash lagu siinayo si ay hadhowna u noqdaan macmiil qofkaasi siiyey ka iibsadaa iyay mas-uuliyadda ugu weynay ka saaran tahay inay arrintan wax ka qabtaan
xashiishadda iyo maandooriyu wuxuu ka mid waxyaabaha ummadaha lagu baabiyo lagula dagaalamo waa dagaal aan inaga qarsoonayn oo dadkeenna ku socda in badanna waynu ka hadalnay oo dadka waynu ku baraarujin mas-uuliyaddu mara koowaad waxay saaran tahay qofka isagu isticmaalaya waa inuu ilaahay subxana wa tacaala qofku uu ka baqo naftiisa u turo xashiishada iyo maandooriya oo dhami qofka diintiisa iyo adduunyadiisiba wax baabiinaya wey waana wax sabab ugu noqonaya cadhada ilaahay subxana wa tacaala iyo ciqaabkiisa iyo rabbi subxaana wa tacaala nacdashiisa waynu garanaynaa khamriga toban qof baa sababtii loo nacdalay qof kastoo xidhiir la yeeshay kii iibinaya kii iibsanaya kii sidaya kii loo sii siday kii miiraayey iyo kii loo miiraayey dhammaan waa la wada nacdalay xashiishaduna kasii daran khamriga waa ka dhibaato badanta waxay mas-uuliyadi saaran tahay dadka ka ganacsanaya xaaraan bay ka ganacsanayaan naar baanay kuwaasi urursanayaan waana muxaaribiina lilahi walirasuuli waliummati lislaam oo kuwa ilaahay dagaal kula jira oo rasuulka calayh salaatu salaam dagaal kula jira ummadda islaamka dagaal kula jira ilaahay inay ka baqaan oo intaanay xaaladaa ku dhiman oon ilaahay lagu horgeyn ilaahay u toobad keenaan baa waajib ku ah hana ogaadaan hadday ilaahay uga toobad keenaanoo waxa ay iska daayaan in ilaahay wax ka fiican ugu bedelayo suu tilmaamay rasuulku calayh isalaatu wasalaam yaana dhegaysanin yabooha iyo ballanqaadka shaydaanku faqri u ballanqaadayo uu ku quuqinayo uu leey haddaad shaqadan joojisaan xoole heli maysaan ha dhagaystaan ballanqaadka ilaahay fadligiisa uu ballan qaadayo ashayطaanu yacidukum اlfaqr waya'murukum biاlfaxshaa wallahu yacidukum makfirata minhu wafadla wallahu waasicun calim hadday haddii waxa iyagu ay ka toobad keeni waayeen waxa waajiba ummadda in laga qabto oo weliba lagu oogo xaddu lxiraaba waa mufsiduuna fi lardi wey oo kuwa dhulka fasahaadinaya ilahina subxaana wa tacaala wuxuu yihi in اladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi اlardi fasaada inama jazaء اladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard kuwa dagaalka kula jira ilaahay iyo rasuulkiisa ee dhulka fasahaadinaya abaalmarintooda wax kala maaha waa in la laayo waa in la deldelo waa in la mastaafuriyo oo ummadda laga qabto mas-uuliyad waxay saaran tahay waalidka oo ubadkooda da-yarta xashiishada iyo waxaa lagu fasahaadinayo diintooda iyo adduunyadoodaba inay u foojignaadaan weeye oo iyagu aanay wax awooda la hadhin mas-uuliyadoodana aanay baylihin hay-aadka amniga mas-uuliyad baa ka saaran inay la dagaalamaan oo amnigii iyo nabadgelyadii ummadda ayaa arrinta noocaasi ahi dhib weyn u geysanaysa ka wax qarxinaya ka xashiishada inagu dhex faafinaya ka daran kaa sida loola dagaalamayo si ka daran in loola dagaalamo wey kaa sida loogu foojigan yahay iyo si kasii daranba in loogu foojignaado weeyaan kani dad nool buu laynayaa waa dad nool haddana dhintay way nool yihiin dhulka dushiisa way marmarayaan haddana way dhinteen qubuurul axyaa baa ka samaysmaya waddanka xabaalaha dadka nool xabaalo la yidhaahdo meelo dadka waxaasi maskaxda uu ka kharibay ay u hoydaan oo ay degaan oo ay ka soo faafaan oo ummadda inta kalena ay ka beleeyaan waa wajib weeye inay la dagaalamaan kalaalush qaata ee ummadda kusoo daayo maandooriyaha xashadu ay ka mid tahay waa inuu ogaado inuu dembi weyn galay ilaahayna subxana wa tacala aanu ka qarsoonayn ciqaabka ilaahayna uu ku dhacayo adduuniya aakhiraba guud ahaan mas-uuliyad baa inawana saaran waajibku waa inaynu iskaashano waxaa dagaalka noocaasa lagaga hortegi karaa iskaashi ilaahay horta inaynu kaalmaysano mar labaadkana inagu inaynu iskaashano haddiise cidiba cid ay ku hadlayso shacabkuna dawlad ay ku hadlayaan dawladduna dadweyne ay ku hadlayso qofba qof uu ku haleeyo dayac baa imanaya waa in la sheego qofka iibinaya iyo qofka soo gelinaya kii loo sheegayna waa in wax ka qabto weeye saas ayaa lagaga hortegi karaa ilaahina subxana wa tacala waxaynu weydiisanaynaa inuu maandooriyaha xashadu ay ka mid tahay sharkiisa inaga nabadgeliyo inaga ummaddeena o dhanba cidda ummadda ku dhex watana ilahay inuu naga qabto ilaahay naga qabto ilaahay hay naga qabto ilaahay hay naga qabto ilaahay subxaana wa tacaala sharkiisa ummadda ha ka joojiyo ilahay sharkiisa ummadda ha ka joojiyo ilahay sharkiisa ummadda ha ka joojiyo wallahu aclam
jazaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanna su-aashan waxaa udhi miyuu jiraa fadli u soo arooray bisha ramadaan tobankeeda hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka dambe fadli kala saaraya oo mid walba u sheegaya fadli gooniya
xadiidka kusoo arooray qaybqaybinta bisha ramadaan ee odhanaya waxa weeyaan awalkeeduna waa raxma wasadkeeduna waa sidaas makfira aakhirkeeduna waa cidqu min xadiis daciif wey bal waa mawduuc maaha xadiid nabiga calayh isalaatu salaam ka sugnaaday mana aha dadka in loo sheego lagu wacdiyo ma banaana dadkuna inay ictiqaadaan oo sida ay aaminaan ma aha waayo wax nabiga calayh isalaatu salaam ka sugnaaday ma aha tobanka dambe ee ramadaan ayuunbaa fadli gooniya loo sheegay alcashru alawaakhir oo nabigu calayh salatu salaam si gaara u dadaali jiray oo habeenkii laylatulqadriguna uu ku jiraa laakiin tobanka hore iyo tobanka dhexe fadli ay kala leeyihinoo loo sheegay ma jiro kulluhaa raxma rabadaan oo dhami waa wada raxma wey rabadaan oo dhami waa makfira habeen kastoo habeenada rabadaan kamid dambi ilahay u dambi dhaafa kulluhaa cidqun min annaar rabadaan oo dhami waa naar xo- ka xorayn oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ana lilahi cutaqaa fi hada shahr wadalika fi kuli leyla bu uri ilaahay bishan rabadaan dhexdeeda dad buu naarta ka xorray arrinkaasina habeen walba u dhaca maaha wax toban bisha kamida ay la gaar yihiin alcidqu min annaar waa habeen walba dhaca habeen walba dad buu ilaahay ka xoraya habeen walba ilaahay dad buu u dembi dhaafa kullu leyla min hada shahr raxmadda ilaahay way soo degtaa marka xadiidkaasi waa xadiid daciifa laakiin aada u faafay lagana yaabo idaacadaha iyo tiifiyada dadka qaarkood inay ka sheegaan iyagoon hubsan inuu yahay wax nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam iyo in kale wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك su-aashana waxaa udhi suxuurta goorma ugu dambaysa ee qofku uu cuni karaa gaar ahaan dadka qurbaha jooga ee joogo welibana meel aanay cadceedda arkaynin maxay samaynayaan
suxuurtu waktigeedu uu ballaadhay horta waa sunna waana baraka suu sheegay nebigu calayh isalatu wasalaam saxaru fa ina fi suxuuri baraka suxuurta suxuurashadu waa barake bu rasuulka barakada ku jirta waxaa ka mid a kudayashada nebiga calayh isalatu wasalaam sunnihii nebigu qofku dabaqaya soomkiisu u xoogeysanayaa tamar buu u yeelanaya isagoo sooman cibaadaad kalena inuu sameeyo waktigaasi suxuurta loo kacayaa gaarahaan waqti qofka dib u dhigta waa waktiga ilaahay uu leeya ay baryayaan ajiibaa yaa dembi dhaaf rabaan u dembi dhaafaa yaa waxi weydiisanayo aan siiya marka qofku hadduu waktiga ilaahay baryo ama uu tukado wakti qiimo badan weeye oo waktigu ilahay yihi wabilasxaari hum yastakfiruun ahlujannahu waxay ahaayeen kuwo waktiga ilaahay dembi dhaaf weydiista waktiga u dambeeya suxuurtu waa waagu intaanu beryin mar hadduu waagu beryo waktigii suxuurashadu u dhammaaday waayo waagu hadduu beryo soomkii baa bilaabmay ilaahay wuxu uhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr uma atimu siyaama ilى leyl cuna wacaba ilaa waaga maalinka cadaankiisa iyo habeenka madowgiisu ay idin kala soocmayaan macanaa waagu ilaa uu beryaayo si aan shaki lahayn haddii xataa laga shakisanya waaga berigiisi waa la iska cunaya waa kii odhan jiray cabdullahi ibnu cabaas kul maa shakagta xataa laa tashuka cun intaad shakisan tahay aad ka shakisan tahay waaga berigiisa ilaa aada gaadhayso wakti aanad shakiin ilahina wuxu uhi xataa yatabayana lakum ilaa ma odhan waagu uu beriyo oo qoray ilahay muxuu yihi xataa yatabayana lakum ilaa idin caddaanayso aad gaadhaysaan heeraydaan ka shakiin waaga berigiisa marka waagu mar hadduu beriyo soomkii baa bilaabmay inta ka horrayso dhan waa la suxuuran karaa dadka jooga meelaha aan waa iyo qorax iyo wax muuqanayaa aanu jirin haddii habeenkooda iyo maalinkoodu marka laysku daro afar iyo labaatan saacood aanu ka badnayn xagga soomka waxay la mid yihiin dadka habeenka iyo maalintu ay u kala soocan yihin oo maalinkiina way soomayaan ama ha dheeraado ama ha gaabnaado habeenkiina way afurnaanayaan waxaa haddaba isweydiin laha hadduu maalinkoodii dheer yahay ama habeenkoodii oo afar iyo labaatan saacadood isku darkoodii uu ka batay maxay yeelayaan waxay eegayaan ama ay ku camal falayaan wax loo yaqaano taqdiir oo faqdiruu lahudi nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayay markaa ku camal falayaan waxay eegayaan wadamada habeenkiiyo maalintu ay u kala soocan yihiin ee ugu dhow kuwaasi ayay marna la afurayaan marna soomka ay la bilaabayaan ila habeen dheerun bay ku jiraan ama maalin dheerun bay ku jiraan ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin wadamo kalena eegi maayaane waktiyada iyaga habeenkiiyo maalintu u kala soocay unbaa uga qiyaas qaadanayaan oo markii habeenkiiyo maalintu ay kala soocnaayeen intii saacadii habeen ahaan jirayna habeennima ula dhaqmayaa saacadii maalin ahaan jirayna maalinnima ula dhaqmayaa marka sidaasi ayaa iyagana xukunkoodu noqonaya wallahu aclam
jasaak allahu khayran wbaarak allahu fiik su-aashana waxaa uhi saa-ilkani dhegaysiga ama ku mashquulidda heesaha iyo filimada iyo musalsalada qofku isagoo sooman arrintaasi soomkiisi maxay yeelaysaa
heesaa in la dhagaystaa sideedaba waa shay macsiyo ah oo adilo badan oo qur-aan iyo sunnaba lihi iyo aqwaal saxaaba ay tusisay inaanay bannaanayn waana waxyaabaha dadka qalbiga madoobeeya cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu odhan jiray alghinaau yumbitu annifaaqa fi lqalb kamaa yumbitu lmaau zarca heestuu qofka qalbigiisa waxay ku biqlisaa oy ka soo saartaa nifaaq macnaa qofka iimaankiisii baa mar mara ka dambaysa daciifaya sida biyuhu zarac ay usoo saaraan waa ruqyatu zina waa dhambaalka zinadu ay iska soo horaysiiso dadka heesaa jecel ka daba dhacsan had iyo jeeraale hees aan laga agwaayin xumaanta kalena inta badan lagama agwaayo fisqi badan ayaa daba guuraaya oo heesuha ay wataan qofku inuu qur-aanka iyo cibaadadiiyo khayrka uu jeclaado iyo heesa inuu jeclaado lama kulmi kara maaha waana wax waaqica ka muuqda weeye dadka heesaa jecela dhegaysta ama iyaguba qaada khayrka kuwa aada uga fog weeyaan macsiya iska daba guuraysa gabadh kastoo heesta way ninka arkayoo way qaawanta haddii gabadhu iyadoo heesaysa masar ay soo xidhato waa lala yaabayaaba waxaa la odhanaya waa sidee maxay sidaa u yeeshay dharka ugu khafiifsan ee ugu qaawinada badan ayaa habeenka heesaysa ay soo xidhanaysa nin aanay waxba isu ahayn oo ninkeedii inay ahayn maxramna aanu ahayn ayay habeen dhan halkaa la boodboodaysaa marba dhinacay saaraysa hadday doontana ay dhunkanaysaaba istaataabashada iyada hadalkeeda daayo waa macsiyo guuraysa weeye waa hadallada xataa ay leeyihiin baa hadallo xuna oo laga ikiqsooda ah oo xishoodka qofka ka dilaaya qof xishoodka uu ka dhintay unbaa waxa noocaasa waxa weeyaan ku dhawaaqa ama dadka la soo hor istaaga haddii ramadaan la joogana heesaha xumaantoodu way sii badanaysa macsiyada waktiga faadilkaa la galaa way ka darantahay macsiyada waktiyada kale la galo marka waxaan leeyahay ayuha almuslimuun ramadaantiina hadaycina hees la dhegaysta iyo musalsal iyo ciyaar iyo hurdo iyo midna ha ku dayicina waa wakti qaali oo qiimo badan waa fursad barako ilaahay uu idin soo mariyey ikhtanimuuha ka faa'iidaysta hadayicina ilaahay addeeco ha caasiina waktiga cibaado ku camira oo waxaan macno lahayn oon adduunyadiinana waxba aan ku kordhinahayn saay aakhirana aan idiin noqon ahayn waktigiinu yaanu ku bixin baaraka allahu fiikum su-aasha ugu dambaysa aynu sheekha weydiinayna waxay tahay maxay buu helayaa ajar nooceeya buu helayaa qofka afur siiyo qof kale gaar ahaan haddii uu qofkaasi yahay qof dariskiisa
ah icaamu acaam dadka baahan in raashin la siiyo sideedaba waa arrin aada iyo aada u qiimo badan ajarkeeduna weyn yahay waa sabab ka mida asbaabaa jannada lagu galo naartana lagaga badbaabo ilaahi subxaana watacaala markuu ka warramayey dadka jannada galay wixii ay samayn jireen wuxuu ku daray wayuطcimuuna طacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira inamaa nuطcimukum liwajhi اllah laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura waxay raashinka siin jireen ay quudin jireen weliba kaa iyagu ay jecel yihiin calaa xubi ay maca xubi iyagoo raashinka jecel oo la jeclaynaya ayaa waxay siin jireen masaakiinta agoonta xaabiista iyo kuwa xidhan weliba arrinkaasi ilaahay daraaddi buu ka ahaa sideeda baana camalka waxaa la aqbalayaa ajarna laga helay markuu ilaahay daraaddi ilaahay daraaddi baanu idiin siinana odhan jiray idinka dooni mayno abaalmarin iyo mahadnaq toona allahu akbar hada huwa alikhlaas waxaad bixinaysaa inaad bixiso adoon abaalmarin ammaan midnaba mahadnaq midnaba adoon ku doonahay arrintaasi ayaa ikhlaaska calaamad u ah haddaad tidhaahdo waxaan bixinayaba ha laygu sawiro oo ha la sheego haddaan miskiin ha afraashina siiyo t v-ga laga soo daayo ama shirkad ahaw ama qof ahawo taasi waxay tusinaysaa arrinkaagu in aanu ikhlaas ahayn wuxuu ikhlaas noqon karaa haddaad doonaysa in lagaaga daydo niyadaaduna ay saxtay laakiin haddaad xanaaqaysa ka hor haddii lagu sheegi waayo ama lagu mahadnaqi waayo arrinkaagu waa arrin aad wax ku doonaysa weeye ilaahay daraaddi maaha haddii bil rabadaan ay soo gashayna dadka sooman in la afursiiyaa waa arrin ajar gooniye leh nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka qof sooman afursiiya qofkaa soomana ajarku soomka ka helay mid leeg inuu ka helayo kii afursiiyey iyadoon kii soomanaana ajarkiisa waxba aan laga nuqsaanin ilaahay subxana wa tacaala fadligiisu waa waasix markaa qof waliba wixii ilaahay uu siiyey waxaa ka bixiyey oo bisha rabadaan weliba sicir bararkuna uu jiro abaartuna ay jirto biyo iyo raashin qofku wuxuu helayaba dadka muslimiinta ee masaakiinta ha siiyo weliba waxaa usii mudan qofka isagoo baahan haddana xishoonaya dadka aan hor imanayn kaasaa u mudan in wax la siiyo weliba ajar dheeraada waxa weeyaan laga helaya ka gaajada waxa weeyaan ku sabraya ee xishoonaya ee dhuumanaya qofku qaraabadiisa dadka jaarkiisa xaafadda uu degan yahay dadka baahan ee degan si gaara qofka ilaahay subxana wa tacaala wax uu siiyey waxa uu siiyey waxa ka siiyo si gaar ah uga warhayo baaraka allahu fiikum maalintii dhaweyda jumca waa kii ilaahay subxana wa tacala ina waafajiyey inaan dadka usoo bandhignay konton qoys oo dadka xaafadda degan ee masaakiinta ee fuqarada ah in raashin loo qaado alxamdu lilah si fiican bay arrintaas ay noogu fushay annagu garan mayno kolley dadka oo dumarka ayaa nooga xoogagaarsan waxaan u xil saaray dumarka miskiin kalkaalka ka shaqeeya xaafadda degan ayaan u xil saaray dadka inay soo diiwaangeliyaan iyaguna ilaahay khayr ha ka siiyo marka horena waa u dadaali jireen haddana waa u dadaaleen waa soo qoreen oo waa keeneen dadka markaa raashinkii meel baa loo dhigay kaadhagna markaa waa la siiyey in hadda loo qaybiyey iyo in kale weli warkeeda ma hayo oo waa loo qaybiyey kaadhadhkii sida uu sheegay sheekh isxaaq imaamka masaajidka marka alxamdu lilah waa kelmada aynu nidhi ayuu ilaahay subxaana wa tacaala dadna ku waafajiyey inay wax la baxaan dad aan waxba haysan oo baahnaana in wax koobani gacantooda ay soo galaan ilahay subxana wa tacala uu ku suurtageliyey ilahay baynu uga mahadnaqaynaa subxana wa tacaala dadkii wax bixiyey intii ka shaqaysay iyo intii fikradda lahaydna waxaynu leenahay ilahay subxana wa tacala idinka abaalmariyo baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayra wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira